halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban fm yada geeska africa iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com duhur wanaagsan dhegeystayaal waa kowdii barkii duhurnimo xilliga geeska africa iyada oo ay tahay maalin khamiis ah afarlaatanka bisha februari sanadka labada kun labaiyo labaatanka idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobadaan idiin hayno waxaa ka mid ah qaar ka mida dhallinyarada boosaaso oo loo qabtay wacyigelin ku saabsan sare u qaadidda iyo tayeynta af soomaaliga
caqabado badanna ay muddooyinkii dambe ka jireen oo afku uu sii diciifayo hoosu dhac badani uu ku yimi si arrintaasna waxa weeye wax badan laysula fiiriyo dhallinyaradana loo tuso qiimihii afka iyo farshaxankii iyo haddii la ku roon yahay qiimihii uu lahaa ayaa loo xusaa sanad kasta ka annago ahaana door muhiim ayaan ka qaadannay
waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi ku saabsan sida sare loogu qaadi karo nafaqada lamaanaha isguursanaya si ay u dhalaan ubad caafimaad qaba heesihii ayaad dabcan maqli doontaan iyo weliba ciyaarihii marka hores kusoo dhowaada warkii dunida ruushka ayaa weerar ku qaaday ukraine subaxnimadii khamiistii maanta iyada oo madaxweynaha valadimir putin uu uga digay dalalka kale inaanay soo faragelin xulafada reer galbeedka ee ukraine waxay ballan qaadeen in ay taageerayaan in wareegyo cusub oo cunaqabatayn xoogan ah iyagoo cambaarayay weerarka ruushka putin ayaa khudbad laga sii daayay telefishinka uu isticmaalay inuu ku dhawaaqo inuu bilaabmay howlgal militari oo ka socda bariga ukraine taasoo jawaab u ah waxa uu ugu yeedhay hanjabaada ukraine ka imanaysa madaxweynaha dalkaasi ukraine volodimir zelenski ayaa sheegay in ciidamada ruushku ay qaadeen weeraro ka dhan ah kaabayaasha militari ee ukraine iyo ilaalada xuduudaha isagoo sheegay in dowladdu ay dalka oo dhan ka hirgelisay xaaladda xukunka deg dega ah isagoo dhanka kale dadka ugu baaqay in ay isdejiyaan oo ay guryahooda joogaan militariga ukraine ayaa sheegay in ruushku uu bilaabay duqeymaha uu la beegsanayo ciidamada ukraine ee ku sugan bariga dalkaasi subaxnimadii maanta oo khamiis ah waxaana uu gantaalla ku garaacay garoomo diyaaradeed oo ku yaala magaalooyin badan oo ku yaala dalkaasi ukraine ilaalada xuduudaha ukraine ayaa ka warbixiyey weeraro madaafiic ah oo ka imanaya ruushka iyo belaruus waxayna sheegeen in saddex askari lagu dilay dhowr kalena lagu dhaawacay koonfurta meel u dhow xuduudda ruushka uu qabsaday ee krimiya madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa sheegay in dadka reer ukraine ay la ildaran yihiin weerar aan sabab lahayn oo ay geysteen ciidamada ruushku madaxda caafimaadka ee qaaradda afrika ayaa ku baaqaya wada shaqayn joogto ah si loo hubiyo in tallaalada covid nteen si deg deg ah lagu qaybiyo dhammaan wadamada afrika kaydka tallaalka ayaa daboolaya baahida jirta waana markii ugu horreysay tan iyo markii uu cudurku bilowday laba sano ka hor laakiin saraakiisha caafimaadka oo uu shir uga socdo dalka nigeria ayaa arbacadii sheegay in qaboojiya la-aanta iyo kaabayaasha liita ay caqabado waaweyn ku yihiin sinaanta loo siman yahay helista tallaalka isbahaysiga gudbinta tallaalka ee midooda afrika ayaa soo qabanqaabiyey shirka si uu u muujiyo caqabadaha dalal badan oo afrikaan ah ka hortaagan gaarsiinta tallaalka covid nteen muwaadiniintooda ku dhowaad boqolkiiba labaatan dadka afrika ku nool ayaa ugu yaraan qaatay hal tallaal iyadoo lagu soo beegay xuska maalinta afka soomaaliga ayaa ardayda dugsiyada iyo jaamacadaha boosaaso waxaa loo qabtay kulamo lagu wacyigelinayo sare uqaadida afka soomaaliga iyo dhaqanka cabdirasaaq axmed siciid dhegalibaax oo ah gudoomiyaha dallada lubaan ee dhaqanka iyo farshaxanka ayaa wariyaha v o eda ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf uga waramay dadaalada arrintan la xiriira ee ay wadaan
xuska maalinta afka soomaaliga oo sanad kasta la xuso bisha february konton sana guuradii kasoo wareegtayna lagu xusay boosaaso waxay ahayd madal qurux badan waana xus sanad kasta ka dhaca guud ahaan soomaaliya oo lagu xuso asaaskii ama qoraalkii afka soomaaliga oo ah halbowlaha bulshadeenna oo runtii afku uu yahay waxaweye halbowle caqabado badanna ay muddooyinkii dambe ka jireen oo afku uu sii diciifayo hoosu dhac badan uu ku yimi si arrintaasna waxa weeye wax badan laysula fiiriyo dhallinyaradana loo tooso qiimihii afka iyo farshaxankii iyo haddii la kuu roon yahay qiimihii uu lahaa ayaa loo xusaa sanad kasta ka annagu ahaana door muhiim ayaan ka qaadanay waxaanu ku bixinay waxa weeye inaanu kala qayb qaadanno dhallinyaradii soo qaban qaabisay barnaamijkaas oo aanu haddii la kuu roon yahay aanu si fiican kala qayb qaadanay sidoo kale waxa ku jiray oo iyadana qayb ka ahaa barnaamij dhaqanka ah oo ay jaamacadda iyo ururkii ardayda ee soo qaban qaabiyey ay juhdi badan ku bixiyeen oo qayb ay ka ahaayeen ciyaarihii dhaqanka agabkii hidaha iyo dhaqankaoo meesha la keenay dhaqanyaqaanadii oo sharxaad fiican siiyey iyo afkar dadkii aadka u yaqaanay oo macalimiin muddo ku soo jiray ay sharxaad fiican siiyeen ardada marka barnaamijkaas aasu ah maxaa uu kaga duwanaa waa lais odhan karaa xusaskii ka horreeyey kan oo meesha lagu soo bandhigay ka annaga ahaan horta sanadkaanu anagu joognay oo daladan dhawaan baa la asaasay sidaa la socoto laakiin xuskan waxaa lais odhan karaa wuxuu ahaa kuwii ugu ballaaraa ee gobolkan lagu qabto waxa uu kaga duwanaana waxaa qayb ka ahaa inuu dhaqanka ku jiray oo afka de markasta dhaqanku ku laran yahay oo dhaqankii uu ku jiray in uu door muhiima ay ka qaadanayeen ciyaaraha hidahay dhaqanka oo boosaaso aad ugu liidatay ama guud ahaan gobolkan oo muddadii aanu joognay runtii aanu juhdi badan ku bixinay sidii ciyaaraha hidahay dhaqanka looga shaqayn lahaa loo samayn lahaa kooxo hidaha iyo dhaqanka ah oo ciyaaraha si qurux badan dadka ugu maaweeliya meeshii muusig kale iyo waxyaalo kaleeto lagu maaweelin jiray marka dhallinyarada waxyaabaha loo soo jeediyey ee ku aadanaa soo nooleynta dhaqankeenna hadduu aan lahaa afka hooyo maxaa ka mid ah runtii dhallinyarada waxaa la hoga tusaaleeyey qiimihii horta uu dhaqanku lahaa oo dib celin baa lagu sameeyey wakhtiyadii afka la qoray iyo taariikhihii uu soo maray iyo marxaladda iyo waxyaalaha hoosu dhacu ku yimi intaba ayaa aad looga sheekayey ree khabiira oo afka soomaaliga ee muddo ku soo jiray oo macalimiin iyo waxyaalo kala duwanba ka ahaa sidoo kale waxaa la tusay waxyaalaha ay dhibaatadu ka jirto kaanag ahaan waxaanu ku dhiirigelinay in ay afka door muhiima ka qaataaneen oo afkan yahay waxaynu inagu leenahay nagala shaqeeyaanin sidii loo ilaalin lahaa sidii bulshadana waxa weeye loogu wacyigelin lahaa si afkii loo soo noolayo marka dhallinyarada hoga tusaaleyn fiican baa lagu sameeyey waan rajeynayna inay qaataan waxaa jira hadalla suuqo ay dhallinyarada ku hadlaan magaalada boosaasana ma lahan goobo akaademi ah oo dhallinyarada oo kale ama goobo la isugu yimaado ama maalmaha macalimiinta af soomaaliga ka dhigaan iskuullada oo kale in dhallinyarada maalmo loo la siiyo oo lagu dhiirigeliyo af soomaaliga looga sheekeeyo dhaqankii hore lagana saaro meesha hadalladan suuqa ah guddoomiso ma habboonen in arrintaasi la raadiyo waa mahadsan tahay runtii waa labo arrimaha laba arrimood baa keentay baan isoran karnaa waxaa keentay suuqigu horta wax caalamka dhan ka jiro oo hadal suuqi wax iska jira iyo afkii oo xoogaa dhallinyaradii oo aan la qabsa manaa dhallinyaradii oo hoosu dhac badan ee afkaga jiro iyo af qalaad xoogaa inuu kusoo batay marka arrintaas waa rajeynayna in madalo badan oo doodo iyo haddii lagu rooyahay golayaal ardaayo badan la isugu yimaado oo looga hadlayo afka waxyaalaha hoosu riday iyo waxyaalaha ay tahay in laga gudbo dhallinyaradana lagu wacyigeliyo dhallinyaraduna ay qaadan doonaan insha allah dhallinyaraduna wax badan akhriyaanin oo wax badan mataqaanaa daraasiyaan si afkii loo soo noolayo fariintaada ugu dambayso aad dhallinyarada ujeedinayso maxay tahay xuskan horta waa maalin baa hal mar baa la sameeyaa laakiin dhallinyarada mar kasta sanadkii hal mar baa la sameeya laakiin dhallinyarada waxaan xambaarinayaa in maalin kasta ay tahay ay mas-uuliyadda ka saaran tahay dhaqanka dhammaanteedna ka saaran tahay oo la rabo qof kasta oo dhallinyaro ah inuu ilaaliyo afkii inuu ilaaliyo dhaqankii inuu ilaaliyo farshaxankii aynu lahayn iyo hidaheennii iyo waxaweye meeshii aynu ka nimi si aynaanu noqon bulsho luntay oo waxa weeye ka hadhay bulshooyinka kale caalamka dhallinyaraduna waa inay markasta ka taxadaraan hadallada ay dhahayaaneen oo iska ilaaliyaan waxyaalaha afkeena waxu dhimaya hadday noqon lahay af suuqi hadday noqon lahay af qalaad labadaba aad buu soo badanaya af suuqigu laakiin dee waxaan rajaynanaa dhallinyaradu inay markasta ka taxadaraan oo waxa ay dhahayaan in ilaaliyaan mar kastana afkeennu waxa uu bulsho kasta qiimaheedu wuxuu ku xihan yahay afkeeda waxay dadku helayaan bugaa kala duwan oo ku saabsan dhaqanka ku saabsan af soomaaliga ku saabsan hadday noqon lahayd waxyaalaha dhibaatada ka jiro qoraarkiisiibaa ka mid ah xarfaha labanlaabma shabalkiisi banihii marka dee dadkii aqoon way leeyihiin laakiin aqoontii beesiga ahayd oo dhaqankeenna iyo afkeenna ku saabsanayd baa xoogaa aad u liidata waxaan rajaynayaa taasna inay dhallinyarada iyo guud ahaan bulshadu ay iska kaabaaniin annaguna door fiican baanu ka qaadan doonaa hadii
aad ayuu mahadsanyiinkaasi waxa uu ahaa cabdirasaaq axmed siciid dhagalibax oo magaalada boosaaso ugu waramayay wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a haatan aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku tala galnay uu kugu qabowdo qalbi lula inaadan dhibcaawaqeeya
heeskaasi uu nagu luuqeynayay fanaanka maxamed xasan lafoole halkaad kala socoteen waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington dhalinyarada guursanaysa ayaa muhiim ay u tahay inay ka fikiraan nafaqada jirkooda iyo cuntada ay cunayaan si ay taasi gacan uga geysato inay dhalaan ubad caafimaad qaba sida ay sheegayaan dhakhaatiirtu wariyaha v o eda ee boorama haashim sheekh cumar good ayaa doctor sacad cabdi ciise ka wareystay sida ay arrintan ugu guulaysan karaan dhalinyaradu
magacaygu horta waa doctor saacid cabdi ciise haddii su-aashaadii weydiisay waxay tahay waxa looga laba sidood baa looga qayb qaadan kara oo dhallinyarada ah lamber kow in guud ahaan dhallinyaradii la wacyigeliyo waayo dhallinyaradu waxay waa halka u horaysa ee qofka uu isaga shakhsiyan marka la eegana waa xilligii wuxuu ku jiraa koritaankiisa uu jirhkiisa korayey wuxuu u baahan markaa inuu noqdo hadduu nin yahay wuxuu baahan inuu heerkiisa nafaqo qaado xilliyada welibana uu doonayo inuu fertilitiga ee reerka uu samaynayo uu doonayo inuu inuu ilaahay ubad siiyo xilliga arooska wuxuu baahanyay in ninkii inankii la baaro oo heerkiisa nafaqo la eego siduu ilmo wanaagsan oo caafimaad qaba inoogu dhasho hooyadiina saasoo kale xilligaa daada koritaanka ku jirta inantii dhallinyarada ahayd ayadana in caafimaadkeedii la baaro oo nafaq darre lagala dagaalama si ay labadoodii ilaahay uga abuuro ilmo caafimaad qaba outcomeku noqdo sidoo kale waxay uga qayb qaadan karaan dee waa xooggii dalka marka inay aqoontii ay bartaan oo ay jaamacadihii heerkeedu aqoonada kor loo qaado educationkeedu laafila waxa mar kasta oo heerka nafaqdarra carruurta heer la eegayo faamiliyada nafaqdarrada carruurta ku dhacdo waayo nafaqdarrada waxaa la aada loo tixgeeliyaa carruurta yaree shanta sano ka yar iyo hooyada uur kale ayaa la eegaa marka ilmihii yaraa hadduu faamiliga su-aalaha la weydiiye waxaa ka mid a aabbaha iyo hooyada waxma barteen haddii aabbaha iyo hooyadu wax yaqaanaan waxay garanayaan ilmahan inay inay nafaqadiisa wanaajiyaan bay garanayaan haddaanay hore u soo dhigan marka loo sheegay si fududle waa qof aqoon soo bartee si fiican buu aqoontii u qaadanaya marka dheheerka dhalinyaradu waxa weeyaan inay iyagu naftooda ka bilaabaan inay dadkoodii wacyi geliyaan oo heerka nafaqdarro hadday noqoto cuntadii dalka laga beeriyey cuntadii laga beriya dadka nafaqdarrada waxyaabaa keena waxa ka mid a aqoon darro badan baa keenta marna wax kane hayn baa keento in qofkii loo waayo xanuun baa ku keeni kara marna garasho la'aan baa ku keenta marka dadkeen waxay u badan yihin garasho la'aanoo qofkii uu ku dhowday wuxuu nafaqdarrada kaga baxayey oo dalkii ka soo go'ayso oo suuqii taallo ayuu cunto keliya u leexanaya inta badan waxaa la yidhahdaa waxyaabahan laga keeno xoolaheenna dadka xoolo dhaqatadii ay magaalooyinka u iibkeenaan waxyaabihii nafaqada ay keeni lahayn taasina sababay kartaa in dadkeenna reer miyiga ee wax soo saarka badan leh ay nafaqadarra ku dhacdo maadaama cuntooyinkii nafaqada lahaa iyo xoolihii wanaagsanaa ay u iibkeenayaan magaalooyinka ha aad bay uga qayb qaadan kartaa laba sidood uga qayb qaadan kartaa horta wixii uu nafaqada ka heli lahaa oo xoolihiisiiya waa kan marna abaar ku dhacayaan marna neefkii uu isagu keenayo magaaladii keenayo iib keenayo markuu iib keenan shaygan uu ku bedelanaya waa sheegaynu sheegayno dadka aqoon darrada hayse ka mid tahayo haddii intuu suuqi yimaado uu neefkii uu xoolihiisa ugu shishlaa keeno uu hilib iyo caanabo ka helilaa suuqii wax u dhigma ka heli laha oo cuntooyinka kala duwanaa oo intuu suuqeenna yimaado idhaahdo cuntadaa maxaa laga helaya cuntadaa maxaa laga helaya cuntadaa laga helaya oo cuntadii diyaarsan uu ku bedelanaya sax bay ahaan lahay laakiin iminka hal aitamoo keliya oo energy ka helayo ah baastiya bariis keliyu qaadanaya taa waxaa dhacaysa inuu had iyo jeraale dadkeennii miyigu ay noloshii ay ku noolaayeen ahayd inay waxii iyagu ay beertaan amba ay dhaqdaana ka helayeen ay meesha ka baxdo cuntadii ay simi magaala ku dhacdo cuntadii magaalada oo badh ka dhimay oo keliya ka qaateen intii ay xoolada ku raacanayeen oo keliya oo sankortii iyo bariiskiya aynbay ka qaateen taasina waxay sababtay in heerka nafaqadarre ee reermiyigu kor u kaco heerka nafaqadarre ee reermiyigu ee aad u soo badato carruurteen iyo dadkii weyna labadaba ay saamayso marka aad bay u saamaynaysaa runtii maxaad kula telinahayd haweenka uur kale iyo kuwa kale ee haysta ubadka ka yar shan sano maxaad kula telin lahayd si ay uga hortagaan waxyaabaha keena nafaqa darrada si aanay carruurtu nafaqa darro ugu dhicin ama hooyada ha haato ama ubadka iyo dhallaanka maxaad kula telin lahayd waxaan kula talin lahaa hooyada awr kale waxaan kula talin lahaa waa inay xanaanooyinka booqdaan waxaan kula talinayaa hooyo kasta markay caadada ugu horreysa weydo waa inay tagta sida sharciga waxa weeyaan marka ay reerka bilaabayaan oo preconception baa la idhahdo reer aabbaha iyo hooyada reerka dhistay waa inay dhakhtar u tagaan xaaladooda caafimaad la baadho hadday waxay nagu soo batay xanuunada nimanka magaalooyinka kusoo batay macaanka qofkii hooyadii macaanka leh waxay u baahan tahay intaanay uur qaadin inay dhakhtar la sii taliso marka hooyo kastoo uur leh hadday macaan leedahay hadday xanuunada een, matalo kale ay raage ee neerfayaasha ku dhaco dhalay leedahay waxay baahan tahay dhakhtar intaanay uur kaba qaadin kala sii tasato marka uur qaadana waxaa loo baahan yahay inay xanaanooyinka ku xidhnaato oy iskaaji walbay leeyihiin bishii labadii bilood halkii bil toddobaadkii saasaa loo soo wadayo marka ma- halkaasay nafaqadarradu wax laga afarta bilood hal kiniin baa loo qoraya kiniinkaa loo qoraya wuxuu ka taraya hooyada iyadiina wuu ilaalinaya ilmihina wuu ilaalinaya koritaanka ilmaha maskaxdii lafihii laftaa dheer oo eh, xanuuno ka hortagta iyo ayadiina dhiiglaan ku dhicin hadduu ku dhacana markiiba waa la qabanaya marka hooyada waxaan ku odhanaya xanaanooyinka booqda ka warhaya ilaa dadka xanaanoy markay heerkii ayagu ku hayn karayeen markay gaadhaan dhakhtar bay u soo gudbinayaan taatana waxaa dhaanaysa hooyada inaanay eh, eh, in- xanuunkan nagu soo batee umunraacu halkaas ku yaraanaya markastoo hooyadu xanaanad booqato xanuunka umunraaca la dhaha iyo ilm- ayaa inaga yaraanaya ilmo caafimaad qaban inoo dhalinaya hooyadina waa inoo- inoo inoo badbaadaysa marka miyii magaalo waxaan leeyahay hooyooyinku goobaha loogu talagalay m c h da iyo dhakhtarada wax booqdaan
kaasi wuxuu ahaa doctor sacad cabdi ciise oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha eh, somalilan oo aanu ka wareysanaynay nafaqa darrada iyo waxyaabaha keena iyo sida ay dhallinyaradu uga hortegi karaan xaaladaha nafaqa darro wakhtiga ay reerka yegleelayaan iyo wakhtiyada kale ee ubadka iyo korriinkooga la xidhiidha haashim sheekh cumar good v o a boorama
aad ay u mahadsan yahay haashim oo warbixintaasi nala socodsiin halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a haddana qodobada wararka caalamka u doorkaroon idiin durmaro dhegeystayaal waxaa ka mid ah ruushka ayaa weerar ku qaaday ukraine subaxnimadii khamiistii iyada oo madaxweyne valadimir putin uu uga digay dalalka kale inaanay soo faragelin xulafada reer galbeedka ee ukraine waxay ballan qaadeen iyaguna inay taageerayaan iyo inay soo rogayaan cunaqabateyn xoogan iyagoo cambaareeyay ruushka putin ayaa khudbad laga sii daayay telefishanka uu isticmaalay inuu ku dhawaaqo in uu bilaabmay howlgal milatari oo ka socda bariga ukraine taasoo jawaab u ah waxa ugu yeeray hanjabaadaha ukraine madaxweynaha dalkaasi ukraine volodimir zelenski ayaa sheegay in ciidamada ruushku ay qaadeen weeraro ka dhan ah kaabayaasha milatari ee ukraine iyo ilaalada xuduudaha isagoo sheegay in dowladdu ay dalka oo dhan ka hirgelinayso xaaladda xukunka deg dega ah isagoo dhanka kale dadka ugu baaqay in ay isdejiyaan oo ay guryahooda joogaan milatariga ukraine ayaa sheegay in ruushku uu bilaabay duqaymaha uu la beegsanayo ciidamada ukraine ee ku sugan bariga dalkaasi subaxnimadii maanta oo khamiis ahayd waxaa nugantaalo ku garaacay garoomo diyaaradeed oo ku yaala magaalooyin badan oo dalkaasi ah ilaalada xuduudaha ukraine ayaa ku warbixiyey weeraro madaafiic ah oo ka imanaya ruushka iyo belarus waxayna sheegeen in saddex askari lagu dilay dhowr kalena lagu dhaawacay koonfurta meel u dhow xuduudda uu ruushku qabsaday ee gobolka kremia madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa isaguna sheegay in dadka reer ukraine ay la ildilan yihiin weerar aan sabab lahayn oo ay geysteen ciidamada ruushka haatana dhegeystayaal aynu ku wada nasano mid ka mid a heesahan idinku talagalnay
kalgaabiyadeediyo i aad u hore xadhadka la gallacaysiyo jumca loogu darayaa Thank you. Yeah. Yeah. Anigoo ku guursaday gurigiina lagu tumay Anigoo ku guursaday gurigiina lagu tumay Laley kani galbay riyaduuni igu timid Anigoo ku guursaday gurigiina lagu tumay intaasna waxaa inoogu dil dhegaystayaal baahinteen idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o e tan iyo kulanta dambe sidaas iyo nabadgelyo